tababarkan waxaa koox ardayda warkubaradaasa madaariista degmada elwaaq ee gobolka geda la kabaraayo culumta diinta iyo shareecada islaamka uusa dareeri muddo lama isbuuciya weyba laha ka gebagabay degmada elwaaqa waliba munaasabada ardayda lahaangihira ee tababarka ku qayb galay maamulyaalka iyo macalimiinta madaariista maamulka degmada ulmaawadiin waalidiin iyo ardayda waxaana ku mid ee ulmaawadiintiiyo hubnoogi shalduwanaaye ee ku qayb galay munaasabada iyo weyba ka dheeradana muhiimada ismarkaas letabaradowka culumta diinta oona ardayda kala dardaarameen inay hore in sii wadadaan walbarashadiio la qoro ama riwaayad badan oo la wariyo cilmiga ma aha buu leeyahay inama alcilmu cilmiga waxaa waye uu leeyahay man itabaca alcilma waasunan aad iyo aad baan uga faraxsanahay inaan idinkala soo qayb galo waxbarashada sida muuqata rag iyo haweenba way u dhan yihiin alxamdu lilah inta nooga soo shaqaysayna khayr allaha siiyo inta ku tala gashay ubadkooda inay waxbaraanna ayagana khayr allaha siiyo waxaan leenahay inta kalena ha ku daydeena oo sharaftan oo kale ha laga soo qayb galo hana la soo buuxiyo sida culimmada ay noo sheegtay degmooyinka gedoo dhan baa ka hartaa layidhi soomaaliya haddana ayadiyaa sii kala hartay annaga hadda tii u dambaysaanaa layidhi ilahi waxaan ka rajaynaynaa inuu kor alla noo soo qaado oo meel sare oo wanaagsan oo diinta islaamku alla na gaarsiiyo marka insha allahu waxaan ku boorinayaa dadaalka ha la sii wado waxaan kaloon leeyahay raaqabidatulbasiira inay ayadana bal si gaar ah ay ula sii shaqayso degmadan ducadaas waxaan ilaahay ka baryaynaa mar koowaad ilaahay nabad inuuna siiyo amni nim haddaan la haysana waxba lama barto marka koowaad ilaahay amni inuuna siiyo ilaahay amni hana siiyo marka labaad waxbarashadan kuwii heer degmo heer gobol heer sare oo ilaa heer dibadeed ku waxbarta oo gaara heerka asaga ilaahay hanaga dhigo ilaah waa mahad iska leh xaqiiqiyan madarasooyinka inaha marka ay qur-aanka ay dhammeeyaan beled xaawo buurdhuwo luuq garbaarey inta badan halkaas ayaan u aadi jirnay laakiin maanta waxaa fursada noo ah oo ilaahay subxaana wa tacaala oo aan ugu mahad celinaynaa in ceelwa maanta madarasooyin ay joogaan madarasooyinkay imaadeen culummo labadaba diini iyo maadiba barti ay joogaan ilaah waa mahaddaa iskale waxaan salaamaya dhammaan kasoo qaybgalayaasha xafladan lagu soo xirayay dowro ama tababar cilmiyeed ka socday masaajidkan labadii isbuuc oo soo dhaafnay marka koowaad dowradan waxay noo bilaabatay sabtidii soddon iyo koodii bishii aan soo dhaafnay bishii shanaad waxayna noogu ekayd daraad oo bishii lixaad ay ahayd sagaal toban beri ayay socdeen dowradan waxaa soo agaasimay oo soo maamulay dalad la yidhaahdo albasiira daladaas oo hadafkeedu uu yahay laba shay ugu waaweyn dacwo iyo diinfaafin iyo waxbarid oo ummaddii in wax la baro labadaas ayay ka kooban tahay waxaa la yidhahdaa raabitat albasiira lildacwati waltacliim ee daladaas waxaa ku midaysan oo wadaago ee dhallinyaro u dhalatay gobolkan gedo iyo gobollo kale oo kasoo joodaba ka mid ah waddanka laakiin gobolkan si gaar ahaaneed gobollada kale sida galgaduud iyo ayagana ka soo joodo marka waxay u taagan tahay oo loo aasaasay waxaa waayo labada shay oon soo sheegnay dacwada iyo tacliimta tababarkun waliba nagada doone komarkaas walbadan xirfadiyo walbarasho ku caawiya doona ardayda langoobaday